bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku aasiisan tahay kow iyo soddonka bisha mey sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa magaalada boosaaso ku qabtay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasoo sida ay sheegeen ciidanka ammaanka ee maamulkaasi la doonayay in waxyeelo loogu geysto ku dhaqan magaalada boosaaso gaarigan iyo sidoo kale raggii waday ayay gacanta ku dhigeen ciidamada waxaana goob fagaaraha loogu soo bandhigay bahda warbaahinta iyadoo saraakiisha ay sheegeen in muddooyinkii dababa ay ku raad joogeen gaarigan oo hore xogtiisa ay u hayeen sida uu sheegay mas-uulka sare oo ka tirsan ciidanka ammaanka maamulka puntland oo warbaahinta la hadlay sidoo kale maamulka gobolka bari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay aada u adkay doonaan amni deegaanada puntland inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo sidoo kale ay sheegeen inay xooga saari doonaan deegaanada haatan ay ku xoogan yihiin kooxaha shabaab iyo sidoo kale daaci qayba ka mida puntland gaar ahaan gobolka bari waxaan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waxa halkaa yaalla waxay yihiin laga soo bilaabo khasnadaas afartaa birood oo sanduuqyada ah taa kale lixdaa xaba waxaa weeye waa bahalihii lagu diyaariyey qaraxa lagu diyaarinayey oo ay ku jidho lixdaa marka waxaa loogu talagalay kiiba labadii xababa in gaari lagu diyaariyo saddex gaari bay ugu talagaleen korka waxaa ka saarana waa efwanadii kuwaani waa jefyadii kuwaani waxa weeye antenooyin casri ah oo qalab hadda annaga anaan baalki ay ayagu haystaan ay ku loogu duulayey waxaani waa jaajaradii labadaa bahal oo halkaa ku duuban oo moobiladahi waa kuwii bahalaha la dhex gelin lahaa oo qarax samayn lahaa kuwaani waa taargooyin waxa weeye halkaa waxaa ku jira jeeggaas waxaa ku jira manqasyo loogu talagalay inay qaliin iyo oberethonna ku samaystaan wixii dhaawacaho gaara bahasha halkaas usa labada cadar barafuunno weeye middaas exbresska iyo middaa kale waa cadaro waa markii labaad ee ciidanka ammaanka ee maamulka puntland ugu soo qaqabtay hobbe iyo sidoo kale doonayay in waxyeelo ay u geystaan bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka gacanta ay kusoo dhigaan iyadoo bil ka hor sidoo kale ciidamada ammaanka howlgal noocan ah ay kusoo qabteen gaari iyo sidoo kale shakhsiyaad ay sheegeen qayb ka ahaayeen falalka amni darrada ah ee deegaanada maamulka puntland inta badan ay ka geysadaan shabaab iyo sidoo kale koox daacish ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ay weeliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ugu horeeya taliyaha ciidankaasi ah ayaa maanta kormeer waxa uu ku tegay xarunta tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraal kahiya ee degmada xamar jajab iyadoo halkaasina uu kusoo indhiindheeyey tababar ciidamada booliska lagu sameeyo dugsigaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa indhaindhaynta iyo kormeerka kadib kulan gaara la qaatay saraakiisha kalena hadlay xaaladda amni iyo sidoo kale xaaladda ciidanka booliska soomaaliyeed iyadoo uu warbixinana ka dhageystay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka waa ciidanka booliska soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ballanqaaday in ay dowladdu adkay doonto amniga sidoo kalena kasoo dhalaali doonto ballanqaadyada ku aadan xuquuqaadka ciidamada ay leeyihiin ayagana looga fadhiyo in wax badan ay kusoo kordhiyaan dalkan gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay la sii degayso falalka amni darre ee muddooyinka dambe kusoo laalaabanayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in looga baahan yahay ciidamada ammaanka inay la shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed ayna waxyeelo u geysan sidoo kale kuwa inta badan ay kusoo hirtaan shacabka soomaaliyeed halka laga bartay muddooyinka dambe in ciidamada ay ka cararaan marka waa shacabka ay ka cararaan marka ay arkaan ciidanka booliska ama ciidan kale intuba halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya kaga warbixiyey muddadii lixdanka maalmood ee xilkaasi u hayay asigoona tani sheegay inay ahayd mid uu xisaab celin ku sameynaya maadaama dowladdu ay ku salaysan tahay ama ay ku dhisan tahay isla xisaabtan waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle in ay tahay middan mid uu ku caddaynayay waxqabadkiisii sidoo kalena uu kaga gol leeyahay sida in uu muujiyo waxqabadka wasaaradda shaqaalaha ka shaqeeya waxa uu sheegay inay u buuxsantay haatan lixdan maalmood aadan arrinta maaliyadda soomaaliya waxyaabaha kusoo kordhay waxa ka dhiman iyo sidoo kale halkii ay taagneed iyo meesha maanta ay taagahay waxa uu sheegay warbixinno dhowr ah inuu la wagrada sidoo kalena loo soo dhiibay warbixinno kale oo laga doonaya sidoo kale marka boqolka maalmood ay u buuxsanto xukuumadda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda in ay sidoo kale gudbi doonaan xisaabtan middan la mid ah iyo sidoo kale warcelin waxa uu sheegay in ay dowladdani tahay mid isla xisaabtan ku salaysan sida hore ay kaga dhawaajiyeen wasiirka waa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ducaale waxa uu sidoo kale tilmaamay in aysan haatan iyo wixii ka dambeeyay jiri doonin lacagaha sharci darrada ee qaadaya isoo cid waliba oo ayagu ku sheegaya inay tahay mid canshuur ah waxa uuna sheegay keliya hal gacan inay qaadi doonto lacagahaasi ciddii lagu arkana ay tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono asigoo digniin adagay u soo jeediyey shakhsiyaad sheegay in magaca degmo iyo gobolka banaadir ay canshuur qaadaan bulshada soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ka warbixiyey lacag konton milyan ah oo kasoo gaartay baanka adduunka dowladda soomaaliya taasoo hore ay u ballan qaadeen waxa uuna soo bandhigay warbaahinta waraaqadihii iyo sidoo kale xisaabtaasi qaabkii ay kusoo gaartay bangiga dhexe ee soomaaliya waxa uu sheegay in tani ay hordhac weheday ilxisaabtanka boqolka maalmood ee xukuumadda an ay jiri doonaan waxyaaba intaasi ka dheeri ah oo ay soo bandhigi doonaan marka la gaaro boqolka maalmood oo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliyana waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda soomaaliya uu isku soo dhiibay sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab sarkaalkan ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu isku dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi hiiraan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya wasiirka warfaafinta raxmaan cumar cismaan iyariisow ayaa bartiisa twitterka kusoo sheegay in sarkaalkan isa soo dhiibay uu al-shabaab ugu howlgeli jiray gobolka muduga sarkaalkan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay bashiir muumin faarax kaasi oo shabaab u qaabilsanaa dhanka jabhadaha waxaana xiriir uu la soo sameeyey sarkaal ciidanka ciidamada u suura gashay in ay in si aad ah loo soo dhoweeyo sida uu shirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya ninkan isa soo dhiibay ayaa hadda ku sugan xerooyinka ciidanka dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin gobolkaasi hiiraan halkaasoo lagu wareysanayo sir waxaa la sheegay in uu watay qoriga a k forty sevenka xilliga uu iska soo dhiibayey sida uu xaqiijiyey taliyaha guutada labaad ee ciidamada soomaaliya jenaraal maxamed axmed tariish shabaab ilaa iyo haatan kama hadlin sarkaalkan isku soo dhiibay dhanka ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana qeybta gobolkaasi hiiraan inta badan saraakiisha noocani ah ayaa waxa ay yihiin kuwo isku soo dhiiba ayagoo xiriir lasoo sameeya dadka ugu dhow eheladooda ee ku jira dowladda federaalk soomaaliya waxaana inta badan suurto gashay in si aad ah lagu soo dhoweeyo gobolka waa gudaha dalka soomaaliya waa qeybo ka mid ah talisyada ciidanka ay ku sugan yihiin ee gudaha dalka soomaaliya waxaana al-shabaab ama ay beeniyaan inta badan wararka ay sheegto dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan isu soo dhiibitaanka mas-uuliyiin ka tirsan kooxda al-shabaab ee isku soo dhiiba dhanka ciidanka dowladda soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo raadiyo wardheer waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya warka idiinla soo saaray intaynu warkan warka xiga ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu